iyagoo weli go-doon ay ku jiraan qaar ka mida degmooyinka gobolka bogool ee koonfurta soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta maamulka dowladda ee gobolkaasi ku sugan waxa ay tababar usoo xireen ku dhowaada kun askari kuwaasi oo ay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan furista wadooyinka gobolka bogool oo degmooyinkooda qaar ay xiran yihiin degmooyinka waajid rabdhuure xudur ayaa ka mid ah kuwa go-doonka aadka u saameeyey islamarkaana nolosha bulshada cariiri ku keenay waxaana go-doomiyey al-shabaab gudoomiyaha maamulka dowladda soomaaliya ee degmada xudur maxamed maclin oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay ahayd tababar ay usoo xireen ku dhowaad kun askari kuwaasi oo tababar ugu kala socday degmooyinka tiyeeglo iyo xudur imankana qalabkooda loo dhamaystiray dhowaana howlgalka dhana al-shabaab ay ku qaadi doonaan degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka bokool ciidanka dubuulka ee degmooyinka gobolka bokool weliba la ka tababaray degmada tiilo iyo ilaa horboqore la ka tababaray waanway maanaa tayadiyo kuwadii guryaasha wasi howlgala ka jiraan madaalmada gobolka bokool mayoona saas oo kale ciidamo ilaa shaboole ee dubuulka la hakiyey horeyna hubay tuutiyo kuwa dhamaan warasheeni shallayaan dhamaatira doona markaas kadib rajeetada kuliyey waa ani meelaha istaraatiijida nimankaa nabadiinta kasoo injadooyinka la ka beegsada waana ciidamada ciidamada la dejiyaa go-aanka isagoo warkiisa sii wata guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin waxa uu tilmaamay in ciidankani tababarka loo soo xiray islamarkaana la qalabeeyey ujeedadooda ay tahay inay isku furaan dhammaan wadooyinka ka baxa degmada xudur ee aada gobolada baay iyo hiiraan runtii aragti aranjarku waktidan waan diyaar garoobana ciidamada howlka shaqooyinka jira in howlka kibalaariya waan diyaar garoobayn saydin iska furan fasaada jidadka sida magaalmadaas iyo degmooyinka iyo gobolada biriska baay iyo hiiraan
gobolka bokool ayaa ka mid ah goobaha sida aadka u saamaysay go-doonka al-shabaab ay geliyeen degmooyinka qaar ee gobolada baa iyo bokool waxaana aan la ogeyn howlgalkan maamulka uu sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan ciidamo ka tirsan dowladda kuna sugan degmada xudur waxa uu soo kordhin doono